bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal hiraafaylaha ka dhowaada warka hiraanma idaacadda raadiyaha baydhabo singhayta qodobada warkaananku doorkan waliba ku mid ahaa qoryooley haweenka uurka leh iyo dadka xanuunsan oo isbitaal la-aan haysata edegada dowladahaasi kuraasta aqalka sare ee gobollada waqooyi oo geeka la xareehaya wasaaradda caafimaadka oo ku warbiidiyay xaaladihii inka dambeeyey ee covid tuminsagaal cilmibaaris lakusuubiye saameynta dhaqaale ee covid tuminsagaal kuwaalidii dhaqaalaha oo la bandhigiye diyaarada duqeynka jeysi deegaano ku tirsan gobolka gedo saciiddani oo garab istaag umuuji rooble weliba nacodka tilmaamay in villa soomaaliya fargelida amnigii weliba doorashooyinka turkiga oo diyaarad duule in la haynaysay maraykanka morocco raafayl dhegaystayaal weliba waa hiraabnimo axad ew taariikhda weliba ka beeganta labaatii lita bili sagaalaad ee setembar sanadka labada kun iyo labaatii kowda intaas weli hayna qodobada hiraabtan warkaanan ku dorkuran dhegaystayaal ha ka dhowaada yoogii oo faahfaahsan hiraafayl dhegaystayaal degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose weliba dhibaato xooggan laga qobay in dadka helaan adeegyada caafimaadka shacabka degmadaas weliba yoo codsana in la hagaajiyo isbitaalka weyn si aan daboola baahidiyo qaban qaar ku mid ee walgorodka degmada welibay sheeganaa in muddo dheeriyo codsadan in markaasaytii laga hagaajiyo isbitaalka saasaatowna markaasaytii caawashadiyo walan qoban sayid cali ibraahim gudoomiyaha isbitaalka qoryooley weliba uu saaqiray daryeel xumo caafimaad iyo kajarta degmada welibana dalbaday in walaqowda cawashada oo waqti fog iyo teganatisel badbaadiya dadka xanuunsan qoryooley ya sheegay gudoomiye sayid cali inay leeto isbitaal weyn balse nasiib daro iyo kanagati inyo waayaan alaabtii laka shaqeey weliba daawooyinka lasiyaaya bukaanada oo eed adeega caafimaadka markaaseyti in liidata geeka oo axaad ee weliba la filahaya in la xareeyo ergada magaalada muqdisho ku dowladaasa tumi kow xubnood oo xildhibaanada aqalka sareeyo ka leeyin gobolada waqooyi ee somalilan guddiga maamulo doorashada gobolada waqooyi iyo qoraal kooban usaasaari weliba faray ergada insi deg deg iyoon ka xaroodan hangarka ee xerada afasioni ee magaalada muqdisho guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi iyo shalay oo sabte weliba hagabagabeena diiwaangelinta musharaxiinta aqalka sare maalinti beriye ee oo isnii'an weliba la filahaya in musharaxiinta aqalka sare markaasaytiyo jeediyan khudbadaha musharaxnimo si labaati siyeedka bila oo markaasaytika beegan isniintan markaasiyan qobsoonta doorashada aqalka sare ee gobolada waqooyi dhegeystayaal walaawarare korora doorashadaas ee walaawarare korora ee weliba aysi markaasaytii ku dhugunsu doontana wararkan iyo barnaamijyadan dambe insha allah wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya weliba warbixinta maalinle ee xogta fayruska corona ayaa ka sheegtay in la diiwaangeliyey boqol afartan xaaladood oo cusub oo covid toban sagaal ee labaati afartii saaca ilaa dhaafi afar qof yeenan amudi welibana ka bogsatay lixdii sagaal qof warbixinta maalinle ee xogta fayruska corona weliba lakacadday in xaaladaha cusub ee la diiwaangeliyay somalilan yain boqol iyo shan puntland labaati todoba jubbaland shan iyo weliba galmudug sade welibana bukaanada nala diiwaangeliyay magaalku ahaa sagaal iyo shan meelana bilaanku eyn lixdii sagaal tirada xaaladaha covid toban sagaal ee dalka la diiwaangeliyay weliba dirtay toban sagaal kun todoba boqol labaatiyo saddex qof islamarkaana bogsatay sagaal kun afar boqol toban afar qof guud ahaan kun boqol iyo saddex qof oo kale iyo markaasitin amudi wasiirka caafimaadka fawziye abi karnuur weliba bulshada ku codsatay inyo qaadan talooyinka caafimaad ee markaasiti la keelo khubradaha caafimaadka ka taksusi iyo wacyigelinta kale ee bulshada laga ogeysiyo khatarta cudurkan dadka insheeno kora maadaama mar kale wasriyadan la makacleyday xalista cudurka covid toban sagaal wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada doctoraysa fawziye abikar nuur weliba bulshada ka buraarjiiday inyo qaadan talaalka kahortaga caabuqa covid toban sagaal ee astrazeneca kaasiti oo hadda si habsami leh aan ku darara gudaha dalka dhinaca kale ah hay-adda istaraatiijiska qaranka weliba magaalada muqdisho ayaa ka bandhigtay cilmaaris ka saabsan hay-adda istaraatiijiska qaranka weliba magaalada muqdisho ayaa ka bandhigtay cilmaaris ka saabsan saameynta dhaqaale ee cudurka covid tumisaal kuwa laday dadka ku nool gobolka banaadir cilmaaristan oo laga sameeyey tumi lamada degmo oo ka tirsan tumi todobada degmo ee gobolka banaadir weliba diirada laga saaray saameynta cudurka covid tumisagaal kuwa laday dhaqaalaha walbarashada caafimaadka iyo weliba maskaxda bulshada soomaalida baaritaan yusubiyan aqoon-yaano soomaali eh weliba sharaxaad ku biyey hanaan kalinmari saameyntiis cabdirasaaq cabdulaahi kaariye oo ku tirsan bahda hay-adda istaraatiijiska qaranka ee suubiday cilmibaaristan xogtan waa mid ku mid ee uun suubini lama ilood xogogaalaya unsuubini kow weliba markaasaytuuna ka aruurinayay qoysadka ka dhaqan gobolka banaadir qaar ku mid ah ila lamaadna weliba isbitaalada gobolka banaadir welibana diirada laga saaray saameynta covid toban sagaal ku waladay dhaqaalaha dalka caafimaadka walbarashadii weliba maskax ahaanta bulshada maxamed barre oo ee la taliya dhiniga dhaqaale ee xafiiska ra-isul wasaaraha iyo weliba aadan guuleed shabeel oo ee ku-xigeenka jaamacadda ummaddo weliba sheegay in cilmibaaristan welweyn ka fariida bulshada waana yo helaan adeeyaha adeegyada dowladda meelwal ee markaaseytii ka rahaan markii n weliba markaaseyta lagu qowday saameynta cudurkan kuwa laday bulshada agaasimaha hay-adda istaraatiijiska qaranka sharmaarke faarax maxmuud weliba sheegay in shaqadan iyo qowdan aqoon-yaano soomaaliya oonan inbaahanayn ajaaniiba munaasabadan laha ka bandhigka cilmibaarista weliba gobro ka hayay mas-uuliyiin ku tirsan hay-adaha shal duwan ee dowladda jaamacadaha dalka isbitaaladii weliba qeybaha kale ee bulshada diyaaradaha dagaalka dalka kenya diyaaradaha dagaalka ee dalka kenya weliba xalaydu qeymo xoogan iyo kujeysan deegaanahoosku degmada celwaaq ee gobolka gedo diyaaradaha oo markaasayji jooghoos ku darare weliba duqeyna deegaanada shal eh warbeele buurlaha samroole iyo weliba golgola cali maleesheyti oo markaas ku noolin dad xoolo dhaqate eh gobjoogyaal weliba ku warmeyna inuu si jara khasaaraha deerida shacab eh balse markaasayta faahfaahinku bii korna wararka weliba intaas kasii darahayna in dadka shacabka ee ku nool deegaanada la duqeeyo bilaaban inuu barak ahaan haabahaato markaasayti iyo cubsuga qow waryeelada ku dirisa duqeynta maamulka degmada ee ceelwaaq ee dowlad goboleedka jubbaland weli walfaafaahin mukubiina duqeymahaas haabahaato dadka deegaanka weliba ha ku warmahayna in deegaanada loo duqeeyay iyo markaasiti un ku sugunahayna xubno ku tirsan ururka al-shabaab saciid cabdulaahi deni madaxweynaha maamulka puntland weliba uusa ku hadlay daafurka ololaha ururka siyaasadda puntland oo markaas ku qabsoomay garowe welibana uusa garab istaag muujiyay wasiirka koowaad ee xukuumadda maxamed xuseen rooble oo khilaaf xoogan kula dhexay madaxweynaha muutxileeshie dhamaaday maxamed cabdulaahi farmaajo deni weliba sheegay in madaxweyne farmaajo si cad baarlamaanka hortiisan ka sheegay in mas-uuliyadda amniga weliba doorashooyinka uu isku wareejiyay ra-iisul wasaare rooble kureed qalaasihii abriil ee kadhii ee iskadeygii mudkororsiisay
waxaan rabaa runtii inaan iyadana wax yar ka idhaahdo xaaladda dalka soomaaliya maraya oo runtii beryihii u dambeeyey ka muuqata cakirnaan dadkana aad moodid in ay rajaxumo badan ay soo gelayso waxaan insha allah u rajaynayaa dadka soomaaliyeed inaynan rajo dhigin rajadan ay gacantooda ku jirto oo ay mar walba u sacdiyaan in dalkan uu hore u socday gadaal uu soo noqon waxaan ognahay dalku inuu doorasho galay waxaa si cad madaxweynaha kowdii mey uu baarlamaanka federaalka hortiisa ka sheegay in doorashada iyo nidaamka amniga oo runtii muran badan ka jiray oo caqabad ku ahayd inay doorashadu hirgasho isbedeladii dhacay bishii abriil iyo khalalaasihii ka dhacay muqdisho kadib uu goostay inuu amniga iyo doorashooyinka ra-iisul wasaaraha uu ku wareejiyo si ay shaqadaas u fusho waxaa toddobiyo labaatankii mey mar labaad dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah ay xamar ku saxiixeen heshiis iyo habraacyo doorasho oo dhigaya doorashada iyo amniga dalka inuu ra-iisul wasaaraha hogaamiyo runtii wixii lagu heshiiyey inuu khilaaf ka yimaado waxay ceeb ku tahay dadka heshiiskaas galay waxaan rajaynayaa heshiiska sidii uu ahaa inuu u fulo ra-iisul wasaaruhuna oo runtii doorashooyinka iyo amniga dalka mas-uuliyadda ee la saaray uu guto madaxda kale oo madaxweyniyo ra-isul wasaare roble kaaseyta oo dalka markaasan horseeday hoosan dhac dhaqaale iyo weliba amni dara maadaama lamada dhina mid kasta markaasi u sukategayay go-aanshay waliba burburiyey wadahadalla muhiim ah oo markaasayta laadhaafi markaasayta na dhexgelay lamaada dhina markaas kureed markii madaxweyne farmaajo uu ka adkaysaday in shaqsi iyo weliba usahirin laga magacaabo taliyaha nisa waqti badan markaasayta kabidi in markaas kadadaalowka na farmaajo weliba roob waliba cadeeyay in haddii galmudug faraha kalbati dhexdhexaadinta lamaada mas-uul walibana garab madaxweyne farmaajo ka eday in dhinisho walbiyo ku dareer waayeen meel dhegeystayaal isino dhugun saagtan waliba idaacadda raadiyaha baydhabo siyeti sagaal dhibic shan inka dambeyntii morocco weliba horaanti bilangiya adeeray diyaarada dagaal ee duuliyaha aan lahayn ee droniska ee turkiga si markaas wakaalada wararka ee v da markaas laakiigday warbixinta farmrog warbixintan oo markaasaas oo kalena markaasi baahayeen dhowr warbaahin oo maxali ah waliba kowasi oo markaas toddobaadihii la dhaafi xiisadka dhex ololaysnayti morocco weliba dalaalka dariiska le ee algeria lamaadan dal waliba in badan iska diyaan agosta ee xiriirka markaasan jarti moroccanka ee morocco ee sheegtayna in dalka darista eh usaqaaday dansi weliba ficil cadowtinimo eh xiriirka lamaada dal iyo markale sii xumaaday toddobaadkan kureed markii algeria eena markaaseti arbaad ee ka dhawaaqday in hawadii ka xayirtay dhammaan duulimaadada rayidkii weliba ahaan militariga ee morocco si markaas baahidi farmorocco boqortooyadan ka taala waqooyiga africa waliba bili abril markaas dalaalka turkiga markaas ka dalbatay tumi saddex diyaarada oo duroniska ee nooca bayrakta t b two iyo weliba markaasiyadii bilan hellay qaybtiin koreyti ee diyaaradda duulay aan lahayna rabad iyo wade warbixinta waliba sheegtay waliba fadaase in markaas casriyeyta hubka ciidanka morocco far sida markaasiyadii inka diyaar garowtay khatar kasta iyo weliba colaad laakiin walfaafaan mubiina haabahaad waliba sheegtay warbixinta in saraakiil ciidan oo moroccan ah tobabar toddobaadii la dhaafiyo ka qaadeen turkiga siyo ombaradan habka usan shaqeyo diyaaradaha duulay aan lahayna wararka warbaahinta waliba koenya oo mareykanka ee heshiise markaaseytika kow toddobaatan milyan oo dolar la saxiirtay shirkadda gaarkalinley ee bayka ee turkiga warka dhegeystayaal isin ku dhuunsaasn idaacadda raadiyaha baydhabo hiraabtan taninka dhonya dhegeystayaal
waa eight nine bonty five f m radio baydhabo